maamul ahaan annagoo ku faraxsan dhismaha iyo tabagelinta iyo ka mid noqoshada jaamacadda ummadda inaan noqonno faraceeda galmudug annagoo ku faraxsan anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada waxaanu kaaga mahadcelinaynaa ama idinkaga mahadcelinaynaa dhammaan intii jaamacadda tan abuurtay haddaan nahay shacabka galmudug rektarka jaamacadda ummadda soomaaliyeed rofesor maxamed axmed jumcaale rektor ku-xigeenka jaamacadda ummadda soomaaliyeed rofesor aadan guuleed shabeel mudanayaal soo dhowaada xaruntiina kale jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraceeda galmudug ee caabudaal cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo ka mid ah aasaasayaashii dhismaha jaamacadda aan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto dhallinyarada iyo ganacsatada iyo waxgaradka iyo maamulka jaamacadda iyo maamulka degmada oo bilowgii jaamacadda tan iyo asaasideedii dadkii u istaagay oo juhdiga ku baxshay oo dhaqaalaha ku baxshay waan rabaa munaasabadda uga faa'iidaysto inaan ugu mahad celiyo aadan guleed sh- jaamacaddii ummadda soomaaliyeed jaamacadda ummadda soomaaliyeed waa jaamacaddii keliya oo dalka ka jirtay civil warka ka hor waa jaamacadda keliya oo waxbarashada ay bixinayso ay garanti haysato waa jaamacadda keliya oo sharci ku dhisan muddada aan u nimada in- inaanu muujinno ku dhawaaqno in jaamacaddii ummadda soomaaliyeed sana dugsiyeedka labada kun sideed iyo toban sagaal iyo tobanka in arday loo qaadanayo ujeeddada ugu weyn arrintaa ayay ahayday marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno dhammaan ardayda gobollada ku dhow dhow mudug iyo galmudug in ay halka kan usoo qortaan araajo usoo qortaan kulliyadaha jaamacadda waxaa kaloo iyadana aan rabnaa inaan sanadkan kuwa hadda jiro ku korino kulliyadda xanaanada xoolaha waxaan ka codsanaynaa ardayda reer cabudwaaq iyo degmooyinka ku dhadhow iyo reer galmudug hiiraan intaba ardadu in ay halkan imaan karaan imtixaanka ku geli karaan jaamacadda ummaddana ay ka noqon karaan arday